Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Maamulka Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ku qabatay kulan looga hadlayo dardargelinta horumarinta dakhliga gudaha. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda, qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha Deegaanka degmada Jowhar, ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale. Intii uu socday kulanka ayaa diiradda lagu saaray horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa bixinta cashuurta. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay kasoo qaybgalayaasha kulanka oo ka socday ururada bulshada rayidka, iyagoona bogaadiyay shaqooyinka ay bulshada u hayaan Wasaaradda Maaliyadda Maamulka Hirshabelle.
muhiimadeedana leh haddii aysan jirin wasaaradaasu dowladnimadana waxbaa ka maqan wax weyn ayaa ka maqan bulshadana waxaa la rabaa in ay wasaaraddaas la shaqayso waxaa ka mid ah la shaqaynta in la bixiyo lacagaha canshuuraadka kuwaasoo markaa wax lagu- loogu qabanayo isla bulshada kaabayaashii dhaqaalaha oo burbursanaa in wax laga qabto taa marka waxaa suurogelinayo bulshada oo bixisa wixii markaasi lagu qaban lahaa howlahaas waxaan leeyahay wasaaradda maaliyadda een, waa ku mahadsan yihiin bixitaanka ina waceen un- anagana waa soo ajiibnay Een, waxaan leenahay hore u socda Een, barnaamijyo badan oo lasoo qabtay oon ka qayb galnay waa jirtaa Een, waxaan ku sheegaa dakhliga miisaan miisaan dejinta ayaan dhexaas baa ka qayb galnay Een, wax badan ayna ka qabteen marka in kastoo waxaan kuu sheegaa wasiir maasha allah ah iyo agaasimaheeda iyo maxaan ku sheegaa tiimamkooda iswataano oo wax badan ay dardargelinayeen oo waqtiyadii hore saan aan la isu wici jirin laakiin hadda waxaan dareemaynaa in is islaamtan dhaba uu dhacayo hiirshabeelle marka haddii nidaamka ay bedeshay oo la helay qaabkan hadda oo sistamkan lacagta la marsiihayo oo wasaaradda maali diyaar ay u tahay ee lacagtii la qaadayo iyadoo heer istayda ay meesha ay ku baxaysa iyo kulli iyo marinkeeda uu cadyahay oo ay tusi taabsi ay tahay aadaan u soo dhaweyna aadaan ugu faraxsannahay waa dowladnimadii hore loo waday oo wixii hawshii in bulshada wax loo qabta la cadayhaayo saxaro qordheera laysaga tiro qordheer laysaga tiraayo wixii maanta markay soo gudbaan mushaarka ciidamada laga baxaayo kii shaqaalaha laga bixihaayo korontadii iyo biyihii ay hay-adaha isticmaalayeen kuwii laga bixihaayo waa nidaam dowladnimada kamid a waa soo dhaweyhaynaa alhamdulillah anaga horta reer jowhar aan lala dhahaa barnaamijkan horta waa bogaadineynaa haddaan boga- barnaamijkan een, ee, macnaha anaga in ma- maaliyaddii maxaa la jira system iyo nidaam ay yeelato oo isla xisaabtan uu jiro yimaado wax loo baahnaayo in muddo aan isweydiinayn waa markee waxaan dhiibno meelay ku dhibcaan aanan aqoonina wax badan aan arki jirnay waxaan dhiibno wixii lagu- in wax lagu qabanayo iyo in kale inaan ogaano wax runtii muhiim noo dhawaa annaga bulsho walboo meel degan muhiim ayay u tahay annaga weligeenba dad canshuur bixiyaal ahaan ahayn canshuur bixiyaal haddaan ahaynne haddii maanta isla xisaabtan iyo nidaam wasaaraddii ay keentay shalaysaan wax u bixi jirnay inaan u bixinno waajib muqadas ahay nagu taha Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Mudane Cabdiraxmaan Ciise Caddow ayaa kasoo qaybgalayaasha kulanka kula dardaarmay in ay joogteeyaan wacyigelinta bulshada.
annaga marka waxaan diyaarinahay ammaanada aan idinka soo qaadnay inaan idin ilaalino idin maamulno dib idinkugu celino idinkana hoggaanka bulshadaad tihiin waxaa la rabaa bulshadii inaad u sheegtiin ood ku wacyigelisiin in adeega laga qaadaayo uu kusoo noqonaayo waajibna ay tahay waa ognaa dadka in wax laga in wax- in la xoola la warsado xanuun ay leedahay waad la dhihi jira sheekh xamid oo loo naxariistay waxaan maqlay inuu yidhi eh, qof haddii wax uri xoolo la weydiiyo korkiisa wuxuu uri dhidid waa lagu hubaa uri dhiigina waa laga fishaa uri haddii lacag kan la yidhaha subax kasta uri yaar boonasita hadduu subax kasta soo baxay bogta kiya soo socda balaayaga uga dhacday laakiin qofkaasi dukaanka fadhiya nabadgelyo haystaa tuuga ma dhacayso burcad dhici mayso la qarxi maayo nabado gurigiisa uga soo baxa subaxdii ilaahay idankiisa dukaankiisa u imaaha qalabta nabado ku hoyaada gurigiisoo nabad ku jiifaha intaas dadaa banaanka jiifa socodkaas aad socoto iyo nabadaas aad ku dhex jirto gabdho iyo wiilal iyo taliyaal iyo madax aa habeen kastaba waxay banaanka u taagan yihiin inaan nabadda helin nabadda iskuma imaan magaalada haddii la iska dayo oon laga shaqaynin masaanasi ahane habeen maalna loo taagan yahay waxaa la iska rabaa marka idinkoo mahadsan waa runtii akhyaarta beledkaad tihiin indhihii beledkaad tihiin gabdhaha si gaara ugu mahad celinaa aada u mahadsan tihiin kaalinta bulshada ayaan rabnaa inay muuqato wacyigelinteeda ay muuqato maqaayadaha marka la fadhiisto marka hoteelada la tago marka xaafadaha la joogo marka eh, odagu subax uu soo baxayo wiilkiisa ama gabadhiisa ay dukaan ku leedahay magaalada ama ay meel nyaanya ku gadto inuu kusoo wacyigeliyo war dowladdu haddii ku timaado labada kun saddexda kuno ay kuweydiiyeyso iska naga bixi waajibna saaran waayo inuu odagu yidhaahdo gabadhu tiraahdo oo hooyadu dhahdo adeerku yidhaahdo sheekhu yidhaahdo markuu masaajidka jimcada la joogo khudbada lagu soo qaato mararka qaarkood la yidhaha war magaaladan si ay nabad noogu noqoto oo qarsoor aan u helno oon ammaan u helno oo waxbarasho u helno oo caafimaad u helno oo jidad u helno dadka ha bixiyaan cashuur kulankan looga hadlaya dardargelinta horumarinta dakhliga maamulka hirshabeelle ayaa wax badan ka bedeli doona kaabayaasha dhaqaalaha maamulkan hirshabeelle